ramadaan kariim dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan dagaal culus ayaa sidaad warkaba ku maqlayseen maanta mar kale deegaanka tukardhaqe gobolka sool ku dhex maray ciidamada somalilan iyo kuwa puntland dagaalkan oo saacado badan qaatay ayaa labada dhinacba waxay xaqiijiyeen in khasaare uu dhaliyey inkastoo aanay tirada saxda ah faahfaahin karin somalilan ayaa ku eedeeyey waa dhinaca somalilan ayaa waxay ku eedeysay puntland inay dagaalkaasi soo qaaday guulna ay ka gaartay wariyaha v o a sagaal mustafa xasan ayaa warbixintan hargeysa kasoo dirtay dagaal saacado badan qaata ayaa deegaanka tukare ku dhex maray ciidamada somalilan iyo kuwa puntland dagaalkani ayaan ilaa hadda la ogeyn khasaaraha rasmiga ee ka dhashay iyadoo labada dhinacba ay sheeganayaan inay guula kasoo hooyeen dagaalkani ayaa bilaabmay abbaara shantiiyo barhkii subaxnimo ee saaka wasiirka wasaaradda gaashaandhigga somalilan wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo taliyaha guud ee ciidamada militariga sarreeye gaasnux ismaaciil taani ayaa shir jaraa'id oo ay si wada jira ugu qabteen magaalada hargeysa waxaay ka warbixiyeen dagaalkii saaka dhex maray ciidamada puntland iyo somalilan waa kan wasiirka gaashaandhigga ee somalilan ciise axmed oo ka warbixinaya dagaalkani weerarkii gardarada ahaa oo qaawana oo saaka soo qaadeen ciidamada soomaaliya ama maamulka soomaaliya ee puntland saaka markay waktigu ahayd shantii iyo barkii bay laba aag dagaalkas weerar ka soo qaadeen labada aag aag wuxuu ahaa dhinaca bariga oo laamiga xiga dhinacna wuxuu ahaa dhinaca hawdka labada aagba dee ciidanku diyaar buu ahaa ciidan goobtiisii difaaca ku jira buu ahaa si mugle bay isaga caabiyeen dagaalkii bilaabmay shantii iyo barkii wuxuu soo gabagaboobay abaarii tobankii iyo barkii labada aagba si baaxadle baa loogu jebiyey waxaa la gaadhay baysaskoodii ay fadhiyeen taliska u ayaga godqaboobe waa la dhaafay markii halka la marayay ee xabaddii joogsateena ciidamada qaranku waxay dib ugu soo noqdeen goobahoodii ay hore ay fadhiyeen difaaca tukaraq aduu toddoba kilomitr difaaca ka horeeya degmada tukaraq wadartu halkaasay istaagtay ciidanku sidii looga bartay maalintii horeba guul dagaal waa dhacaa laakiin guushii maantana dhinaceen ay ahaatay dhanka kale wasiirku waxa uu sheegay khasaaraha ka dhashay dagaalkani khasaare waa jiraa khasaaruhu dagaal hadduu dhaco meel khasaarko labada dhinacba khasaare waa jiraa xogtii rasmiga ahayd weli maanu soo ururin laakiin waxaanu hadda haynaa oo hordhaca in gaadiid iyo maxaabiisba laga hayo labadaasba waa confirm waxaa kaloo iyana jira ciidamadii ciidamadooda khaaska sidoo tababareen oo ciidamada badda mariinka oo loo yaqaano sarison iyana dagaalka ku jireen iyaga ruuxooda laga hayo maxaabiis iyo gaadiid de wixii xogta markay soo ururto isu soo wada dib dhacdo oo aan soo wada ururno xogta baanu insha allahu wixii markhaanti iyo evidence ama de cadayna aad arki doontaan sidii markii horeba u dhacday waa ogeydeen maalintii horena saasay u dhacday difaac baa weerar baa lagu soo qaaday weerarkii sidii laga filayay si ka daranba way isaga caabiyeen natiijadoodin hore aan idinla qaybsanay tan maantana xogteeda insha allah dhakhtaan idinla wadaagay dhinaca kale wasiirka wasaaradda warfaafinta ee somalilan cabdiraxmaan guri barwaaqo oo isna shirkan jaraa'id ka hadlay ayaa yidhi sidii caadada u ahayd ciidamada qaranka soomaaliya waxay isku dayeen inay ka faa'iidaystaan tabaalooyinkii dhacay ay duufaanadu sameeyeen sida ay doorkii horena isyidhaahdeen way dabaal degayaane gaada ayay maantana isyidhaahdeen dad baa tabaalaysan xaggaasay isugu yaaceen weerara oo maxaa ahayd badi fura hase yeeshee waxaanu u sheegaynaa mar kasta iyo goor kasta ciidanka qaranka somalilan in uu heegan yahay haddii rabadaan lagu jiro haddii iid lagu jiro haddii dhibaato kala dhacdona ay mar walba mudnaanta sare siinayaan sidii ay u difaaci lahaayeen dadkooda iyo dalkooda iyo qarankooda dhanka kale wasiirka wasaaradda warfaafinta ee somalilan cabdiraxmaan guri barwaaqo waxa uu sheegay inaanay ka xukuumad ahaan ka go-nayn daadinta dhiig islaam bisha barakaysan ee rabadaan maadaamoo lagu jiro buu yidhi sidii uu madaxweynuhu hore u sheegay mudane muuse biixi cabdi annaga haddaanu somalilan nahay nagama go-na mana doonayno in aanu bisha rabadaan ee ay ummadda islaamku ay doonayso inay cibaadaysato inaanu dhiig daadinno hase yeeshee qoladaasi way ka suurtoobday way nagu soo duuleen waanu iska celinay nabadgelyo kuwada noolaasho deris wanaag ayaanu intaba annagoo aanu diyaaru nahay hase yeeshee marnaba dadka iyo dalka somalilan ma u adkaysan doonaan umana dulqaadan doonaan gardarada joogtada ah ee ay mar kasta ku soo faragelinayso dowladda soomaaliya xuduudaha somalilan taliyaha guud ee ciidamada milatariga somalilan oo shirka jaraa-id goobjoog ka ahaa ayaan ka hadal shirkan jaraa-id sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa
dhinaca kale puntland ayaa iyaduna waxaay dagaalkaasi ku eedeysay somalilan oo ay sheegtay in ciidamadeeduna ay guulo ka soo gaareen dagaalkaasi wariyaha v o a nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan ka soo diray magaalada garowe dagaalkan uu qarxay abaarashantii iyo barkii subaxnimo ee saakaya ayaa ka qarxay aagga ay labada ciidan isku horfadhiyaan ee tukaraq waxaana maamulka puntland ay sheegeen in weerarka dhankooda lagu soo qaaday afhayeenka puntland cabdulaahi maxamed jaamac quraan jacal oo la hadlay saxaafadda balse aan faahfaahin khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalkii saakay ayaa haddana sheegay in dhanka puntland ay guulo ka gaareen
maamulka somalilan baa saaka shantii iyo bar subaxnimo soo weeraray deegaanka ay ku sugan yihiin ciidanka puntland ee deegaanka tukaraq waxay ka soo weerareen saddex aag oo kala duwan bay ka soo weerareen saddexda aagba ciidanka puntland ayaa hadda ku sugan gacantana uga dhigay meelihii ay duulaan ka soo qaadeen taasoo ay marag u tahay garasho xumada iyo aakhirwaaga ay ku socdaan maamulkaas sidoo kale waxaa halkaa ka soo gaaray dhibaato ballaaran oo iskugu jirta gaadiid laga gubay iyo kuwo gacanta looga hayo intaba
labadan dhinacba waxaa jira dhaawac iyo dhimasho uu sababay dagaalkii saakay inkastoo uusan gaarsiisnayn khasaaraha dhimashada marka loo eego dagaalkii shan iyo tobankii bishan labada dhinac ku dhex maray halka uu maanta dagaalku ka qarxay afhayeenka puntland quraan jacal ayaa sheegay in maamulka somalilan ee hadda ka taliya magaalada laascaanood ay caburin ku hayaan shacabka reer laascaanood sida uu sheegay xilli uu la hadlayay saxaafadda waxaa kale oo saaka aroortii lagu sameeyey ama loo geystay shacabka degmada laascaano waxaa laga soo kaxeeyey ciidamo booliis ah degmada burco iyo hargeysa halkaasoo loo keenay magaalada laascaano shacabkeeda in lagu gumaado isla markaana lagu caburiyo waxay u sheegaysaa puntland soomaaliya iyo beesha caalamkaba in shacabkaas soomaaliyeed ee meeshaas lagu keenay ciidamada waxa ka dhaca meeshaas iyo shacabka dhibaatada loo geysto ay mas-uul ka tahay somalilan dagaalkaas hadeertan hakadyar ayuu galay puntland waxay u sheegaysaa shacabkeeda ummadda soomaaliyeed iyo cid kastoo nabadda soomaaliya doonaysaba inaysan duulaanna ahayn isla markaana dalkeeda dadka ay difaacayso dagaalka labada dhinac oo istaagay markii uu socday qadar saacado ah ayaa haddana dib u qarxay duhurnimadii maanta waxaana adag in la helo khasaaraha labada dhinac ee kasoo kala gaaray dagaalka waxaana labada dhinac midba midka kale uu ku eedeynayaa in weerarka dhankiisa lagu soo qaaday nuux muuse birjeeb v o a garowe